galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii aad dahdahan oo kale nooga barateen galab waliba oo axad ah waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha maxamed colaad xasan oo soo diyaariyey aan idinku duw
kulanti wacanow wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga weli waxaa dunida welwel ku haya cudurka ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka afrika hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tirada dadka u dhintay xanuunka ebola ay gaareen afar kun iyo shan boqol iyo shan iyo konton qof w h o ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dadka uu hayo cudurkaasi ay marayso sagaal kun iyo laba boqol oo qof dadka u geeriyooday xanuunkan ayaa u badan dalalka guinea liberia iyo siraleon dalka senegal ayaa laga saaray liiska dalalka uu ka jiro cudurka ebola kadib markii laba iyo afartan cisho oo isku xigta ay ka soo wareegtay markii hal qof oo qura laga helay cudurkaasi dhinaca kale cudurkan ayaa gaaray meelo ka baxsan gobolka oo uu maraykanka ku jiro soomaaliya oo ay joogaan ciidamo ka socdo dalka siraleon waxaa lagu baraarugsan yahay halista ay cudurkan ugu jirto saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in isbeddelkii ciidamada midooda afrika nabaddalaalinta soomaaliya ay samayn jireen la hakiyey barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan ku eegaynaa xanuunkan ebola waxaa barnaamijka marti ku ah doctor cusmaan maxamuud axmed oo loo yaqaano doctor xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa inta uu barnaamijka socdo doctoorka oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna doctor xaraare kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga kusoo dhawaad walawahay bal waxaad nooga warantaa cudurkan faraha ba-an ku haya galbeedka afrika maraykankana meelo ka mid a gobolkan texas oo kale ninkii liberianka u dhintay kalkaalayaasha caafimaadkii kalena ay ka qaadeen bal cudurkan marka hore bal faahfaahin kooban naga sii bismillahi raxmaan raxiim cudurkan ebola virus disease hadda loo baxshay laakiin waagii hore waxaa la oran jiray ebola hemoragic fever waa cudur aada iyo aada khatar u ah dhimashadiisu aada u sareyso aadna u faafa runtii muddo hadda laga joogo wuxuu bilowday cudurkan ogaashadiisa waxa uu bilowday kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ka hor lama oweyn laakiin wixii waktigaas ka dambeeyey wuu uu jiray galbeedka africa badanaa cudurkaas waa la weynhelayo laakiin wuxuu ahaa hal iyo shan qof iyo laba qof iyo waxa intaasu ahaa endemic buu iska ahaa cudurka joogta ku ahaa carigaas laakiin wax yar uu iska ahaayo maaragtay aan aad maaragtay loo qiimeyneynin laakiin hadda intii bishii maarti laga soo bilaabo cudurkii aad iyo aad buu u u kacay wuxuu ku faafay saddex wadan oo guineya iyo siraleona iyo liberia ilaa hadda ku dhawaasho ilaa sagaal kun iyo xaaxaab buu sii marayaa dadka ku dhacay oo afar kun iyo shan boqol jaa ay dhinteen marka waa cudur sidiisaba aada iyo aada khatar u ah ilaahay ha naga badbaadiyo laakiin waa khatar khatar cadiima waayo cudurkan wa wa waa gartay wa waa isu soo noqon doonaa dhegeyste ayaa qadka ku jiraan rabaa inaan soo geliyo dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa xuseen ibrahim aadan cabdi waxaana joogaa soomaaliya gaar ahaan xarunta soomaaliya muqdisho haye bal fikirkaaga marka hore xuseen fikirkayga waxa weeyaan waxaan rabaa dhaktarka inaan weydiiyo maadaama waddankeeni uu burbur galay muddo micnaha dhowr iyo labaatan sano ah ayna joogaan ciidamo shisheeye xuduudihiisana aanan ciidan xili maamulin ciidamada laftigoo shisheeye ee dalka jooga ay iska soo galaan iskana baxaan waktiga ay rabaan oo aan dawladda la xisaabtimin aanan baarin cudurkana cudur halis oo dilaa uu yahay sidee looga hortagi karaa laguna kontarooli karaa haddii ay dhacdo in micnaha cudurkii lagu arko magaalada muqdisho iyo soomaaliya dhakhtarka arrintaasaan rabay inaan bal wax ka weydiiyo wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay xuseen oo naga soo wacaya magaalada muqdisho dhakhtarkana wuu ku maqlayaa doctore
wallaahi ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaas waddanka soomaaliya uusi imaanin sababtoo ah olkiisa ama xadoontiisa cudurkaas aada iyo aad bay udhib badnaanaysaa soomaaliya aan ogahay in maanta wax system caafimaada uu ka jirin marka ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuuna soo gaarin tan labaad aad baan u naxay nimankan hadda waddankan siraleona inay ciidan meesha ka joogaan ayaan dhaweedna la yiri ciidan sideed boqol ah lasoo wadaa inkastoo laleeyahay hadda waa la hakiyey laakiin waa khatar cadiim ah cudurkan wato cudurkan horta wuxuu ku faafaa dadka marku qofka jiran yahay qofka la kulma oo ama xanaaneeya ama wiciisiga ama dhiiggiisa matagiisa saxaradiisa waxaas qaada ayuu horta cudurkan ku dhacaa haddii lacalla uu viruska kaa galo ama afka iyo indhaha iyo ama korka meel kale ka ka dilacdo uu galo ayuu cudurka qofka ku dhacaa masiibka hadda jira oo keliyaha waxaa waaye weli cudurkan hawada isuma marin karo oo adoo meel kala joogo cudurkii sida t b-go kale ama jadeecadoo kale kuma soo aadayo viruskii laakiin markaad qofka u dhowdahay oo maamulaysid ayuu cudur ku dhici karaa cudurka qofka xataa hadduu ka buskoodo weliba hadda ciidamadan oo walaalkii ka dhawaajiyaano daba socda qofka hadduu ciidanka cudurka ka buskooda le cudurkan waa ka buskooday ilaa laba bilood iyo bar ninka wuu u faafin karaa cudurka wuu shaawadiisu ku faafin karaa marka khatartaas cadiim ayaa jirta waxaan shacbiga soomaalida ka codsanayaa inay si xoog la oga hortagaan kuwa joogana inaysa dalka ka bixin oysa kusoo noqon kuwo kaloo cusubna aan la keenin muddo lix bilood ah taasaa aada iyo aada muhim u ah marka shacbiga soomaalida waa inuu arrintaas ka dhiidiyaa oo xoog maaragtay ooga hortagaa waa gartay data hore markaan fiirino dalalkan galbeedka afrika ku yaalla oo kale cudurkan sida uu ku fidayo iyo dalal dhisnaa oo soomaaliya oo kale aan dagaalla sokeeya ka jirin oo muddo dalal xoogan ahaa haddana cudurkii sida ugu fidayo iyo tabarta ay u laayihiin waad arkaysaa marka halis intee leeg ayuu ku hayaa meelo ka baxsan galbeedka africa walahi hadda ilaa hadda galbeedka africa weli meelo badan oo ka dhacay male hadda wadanka senegal hal qofaa laga helay wayna qabteen afartan iyo laba beri ka hor waa ja cudurkii hadda uu ka baaba-ay iyaga halkii qof kuma faafin wadankan maraykan baa jooga hal nin baa ka yimi liberia isbitaal baa la geliyey wuu dhintay laakiin narsigii daaweynayo laba kamid aha uu qaadsiiyey cudurkii oo hadda u jiranoo la daaweynayo lala tacaalayaa marka wadankeena oo kale maanta hadduu soo gala waa halis aad iyo aad caliim oo ah waa halaag sababtoo ah sidaan u dhaqano iyo sidaan iskugu xirannahay iyo sida haddii qof jiro loogu tegayo haddii qof dhinto loogu loo loo aadayo ayuu cudurkaasay aada iyo aada ugu faafi karaa marka ilaahay waxaan ka baryaa inuusan cudurkaan imaan laakiin waxaa loo baahan yahay dalkeen dadkii inay feejignaadaan oo bal meelahaas lagu sheegayo dadka ka imaana imaanin waxaa kaloo jira soomaalida waatan dunidao dhan iska dhaadsane wadamadaas xataa dadka soomaalida oo jira waxaan ka codsanaynaa inaysan wadanka soo aadin waktiyadan wa wa waa hagaag dhegeyste kale ayaa qadka ku jiro oon soo gelinayaa dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso salaamu calaykum magacaygu waa faadmo ibraahim waxaan joogaa walaal dhegeysta faaduma kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baan ugu dhowahay barnaamijka maxamed colaal xasan weeba iyo martidaba aad baan u salaamaya ra'yigaygu waxa weeyaan horta cudurka iboola waa waxyaabaha aynaan de iminkayga kucusubaynaan ku aqoonin waxa weeyaan somaliland hadduu yimaado oo wax soo gaadhaan ani waxa ila tahay umadu inay ku xasilomayso mise ka hadayo saa ugu wacan dhakaafiirtu waa saddex qaybood qayb iyadu daciifada oo iyadu dadka lacag ka qaadata oo iyadu u naxariisan iyo qaybta dhaktarka weyn oo iyadu maaragtay kii dawliga ahaa ah dabadeedna markan xaggan dhaktarka weyn usoo noqdo ee umadu kusoo wada farbaxsanaysa dhaktarka weyn ee magaalada isbatalka waxa weeyaan dadweynuhu halkaa kii lacagta kii baa lagu daweeya kii aan lacag sidan cidiisaqabkuma laha markaa qolada laba qaybood qayb lacag xoogaya weeyaan qaybna waa lacag laidu way ka yar tabantooyada ku dheedaba labaatan doolar ka yaray dabadeedna dadka qofka aan haysanin lacagtaa halkaa dadbuu ku dhuntina cidihubamarkii ay jiro doctoorka waxaa weydiin lahaa cudurkani asal ahaan waxaa yidhi daariyarku ka yimid iyo shimbirta la yahdo tawaawe shimbir waaweyna gaabinga ku sheegayeen shimbiraha alla xumay iyo daayeerka sidii ugu kaydsanay sidiisu uga soo gudbay subxaan allah bal sida looga baxsanayo dictoorka weydiina aad baad umahadsan tahay faadumo naga soo wacaysay hargeysa waa ka xunnahay meelaha qaar maqalka codka oo yara daciif ahaa laakiin doctoorka wuu ku maqlayay inta badan doctore faadumo waxay leedahay cudurkan asalkiisa daanyaradu ka yimaadaa baa la yidhi iyo shimbiro marka maxaa arrintaa ka jira sideese looga badbaadi karaa in bulshada dhexeeda uu ku fido faaduma waa runteed cudurkan horta wuxuu ku ku nool yahay cudurkan horta fariska inuu qof ku jiro ama dunyo ku jiro mooyaane banaanka kuma noolaan kara marka wadamadaas africa waxaa jira shimbirta tan la yidhaaho fidmeerta oo habeenkii wareegta ayaa horta cudurkan wadankaas uu u yahay meesha ku hoydo oo joogto ugu jiro isla markaasna daanyeerada wadankaas iyo noocyadooda kala duwan isna waa laga helaa marka dadkaas galbeedka africa waxay cunaan daanyeeradaas iyo shimbirahaas iyo kulli way cunaan oo cudurka badanaa saasay ku qaadaan oo iyaga uga yimaadaan marka waxa waaye cudurka kan horta markuu qofka jirkiisa soo galo ilaa labaatan iyo laba ilaa labaatan iyo kow beri inta udhexeysa ayuu ku jiraya oo incubation period wax la yidhaha uu ahaanayaa kabacdi symptomiya baa soo baxaya sintomiyada lagu garto cudurkan waxaa ka mid ah horta dhambe aada iyo aada u kulul korka ku xanuunaya murqaha ku xanuunaya markaas kabacdina waxaa imaanaya inuu cudurkii uu bilaabo shuban iyo matag kelyaha iyo s- beerkana ay shaqayn waayaan oo markaas uu xataa qofka wuxuu matagaya ama wuxuu shubmaya ay wada noqdaan dhiig marka cudurada ka- lagu qalbi karo xoogaa yar waxa weeye cudurka malaariyada feebaraha feebarihiisa kan malaariyada waa laisku qaldi karaa ama cudurka kan meningitis-ka waa lagu qaldi karaa Eh, cuduradaas qandhada faraha badan leh waa lagu qaldi karaa laakiin cudurkaneeto waa cudurada aada iyo aada si deg deg ah hadduu qofka ku dhaco wax u yeeleeya hadduuse helin maanta daan la jooga maanta wax uu daawo ah oo loo hayo cudurkaas ama wax vaccine oo kahortaga oo loo hayo adduunka ma jiro ilaa hadda laakiin waxaa qofka ku dhaco oon lagu badbaadin karo waxa waaye qofkaas in xoogaa lala tacaalo eh, falabayaal la sulo wax cuno la siiyo magaciisa la waxeeyo xanaanadiisa iyo wixiisa loo yeelo inkastoo dadka saas oo binayaan ay khatar aada iyo aada u sarreysa ay ku jiraan laakiin waa cudur halisa maanta ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya inuu cudurkaas keenin runtii wuxuu nagu noqonaya khatar aada u xun soomaaliya maanta ma ubabacrigi karto wadamada hadda inkastoo sidooda way liitaan laakiin haddana eh, wadankan maraykanku awoodiisa arrinta hal qof oo yimid ja waa la- waa la badbaadin waayo waa u dhintay weliba laba qof buu maaragtay naga galabsaday inuu cudurkii qaadsiiyo marka cudurka sidai gabadha u sheegaysa waa run maanta systemka soomaaliya ka jira oo ah caafimaad la-aan iyo ma- eh, nidaam la-aan hadduu yimaado khatar buu ku jiraa marka dadku waxaan ka codsanayaa inay indhahooda furaan dhagahooda furaan ee wixii ka shakiyaan maaragtay ay si deg deg a ogana foogjignaadaan una wargeliyaan dadka kalento oo meelaha jooga wixii u qaabilsan caafimaadka waa waa hagaag Eh, doctore waxaa la leeyahay oo dadka dhaliilaya een, hay-adaha hay-adda caalamiga ee eh, caafimaadka adduunka ee w h o iyo eh, dalalka reer galbeedka ee awoodda xagga een, caafimaadka iyo dhaqaalaha sheegta Eh, waxay leeyihiin cudurkan sidii la rabay loogama jawaabin oo eh, markii uu ka dilaacay galbeedka africa dalalka liberia geni iyo sierra leone eh, eh, jada- dadaalkii la rabay lama qaadin marka aragtidaa ma qabtaa wallahi anigu waa qaba arrintaas nimanka kan eh, caafimaadka adduunka ede waa ma aha dad sidii la rabo dadka ugu hagarbaxa ma aha aniga waxaan xusuustaa soomaaliya waagii furuqa nagu dilaacay aniga cudur qof kes cudurka qaba furuqa haya haya ayay waxay yidhaaheen waa waxaan adduunka u sheegaynaa in soomaaliya cudurka laga baabi'iyo oon isku dagaalnay oo markii dambe intii dad la keenay qofkii la baaray uu noqday furuq markaas kabacdi hal sano uu dib u dhacday waxay rabeen inay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ay ku dhawaaqaan soomaaliya in in furuqa adduunka ka dhamaaday beeshii arrintaas aniga aan eh, ka hortegay ayay noqotay sanadka bacda in lagu dhawaaqo marka nimankan si fiican uma shaqeeyaan hadda dadkan aada u jeedana ma aha malaayir kasoo degta waa dad bini aadan oo mishaarkooda shaqaysanaya marka ma u hagar baxaan mana isku daawiyaan markay sidaan oo kale u dhacdo oo adduunya isku qasamta ayay boodboodayaan laakiin iyaga iyo kuwa kaloo dhanba wax faa-iida a male waa dhexdaasaaad maqlaysay kuwa yidhi soomaaliya waxaa dhimanaya ilaa laba boqol oo kun oo caruura haddiise aan lala soo gaarin intaasoo milyan oo doolar oo abaare u dhimanayaan abaaruhuna waa waxyaalaha laga hortegi kara haddii runta la rabo oo daacadnimo loo shaqaynayo dowlad iyo iyo iyo iyagaba ay daacad u shaqaynayo abaar waa laga hortegi karaa marka nimankan waa eedaha lagu eedeynaya waxbaa ka jira run ahaantii anigu waa qabaa taas wa wa waa gartay Een, laakiin cudurkan eboolaha markaan fiirino oo kale een, marar kale oo badan buu dunida soo maray oo galbeedka afrika meelo ka mid uu dad sidan oo kale safmar u noqday Een, markan maxaa sidan u xoojiyey oo sidan xaaladda usii xumeeyey oo oo oo markaana awood loogu yeeshay in la xakameeyo de waxa waaye horta cudurka ilaa toddobaatan iyo lixdii baa lala socdaa E- eboolahan magacaaneeto wuxuu ka k- waxaa loo- waxaa weeye horta webi mara wadamadaas mara konga iyo mara waa webiga ebola marka viruskan magacaasaa la siiyo ebola viruska hadda saasuu magaca ku qaatay laakiin waxa waaye tan waxay kutusaysaa markuu cudurkan dilaacay inaan laisku dowladda meesha joogtana aysa aysa aada maaragtay feegjanaan iyo daryeel aysa suubamin hay-adaha caalamiga ana aysa aada iyo aada uga hagarbixin oo la moodayo inuu wax yar iska noqonayo cudurkan hadda waa cudur sidaa u faafayo hal qof hadduu qabo wax alla wuxuu kontaad la siibi la suubiya ama meeshuu xataa ku noolaa iyo wuxuu taabtay iyo qofka taabtay o dhan cudurkan wuu ku dhacayaa marka dayac la day cid la dayacay darteed ayuu hadda cudurkan ilaa heerkaas u gaaray adduunkana maanta khatar ugu jiraa calaamadaha qofka ka soo baxaya marka cudurkan lagu arko oo kale oo eh, eh, lagu- la dareemi karaa ama lagu lagu ogaan karaa maxay yihiin cudurkan waxaa lagu ogaan karaa oo s- oo maarkii calaamadihiisa kamid a qofka qandho aada u sarreysaa qabanaysa murqaha waa xanuunayaan jirkoo dhan xanuun buu dareemaya madax xanuun xoog la dareemaya luunta waa xanuunaysaa markaas kabacdi waxaa bilaabaya qofka inuu matago inuu shubmo kolkiisa inay namre kasoo baxaan isla waqtigaas kabacdi subita waxaa joogsanaya shaqadii kilyaha iyo beerka joogsanaya oo labadaasba shaqadooda waa ay- uu joojinaya taasaana keenaysa in dhiigga uu qofka matago oo shubmo deg degna u dhinto haddii aan eh, maaragtay lala tacaalin oo waxun laga qaban laakiin daawo maanta ka hortagaysa ama talaal looga hortagaayo ama daawo lagu daaweyn kara midna ma jiraan waa waa gartay aad baad umahadsan tahay eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinaya dhegeysta magacaaga ee halkaad nagala soo xiriirayso horta magacayga waxaa la yidhahdaa axmed cilmi waxaan kala soo hadlayaa dalka china colaad A- aad baad umahadsan tahay Eh, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta axmed cudurkan eh, ebola horta ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ka qabto dhammaan eh, ummadda islaamka iyo ummadda caalamka ilaahay ha ka qabto waa cudur halis ah Eh, siduu ku faafayana sida muuqato si xawliyu ku faafayaa fikir su-aalna waa qabaa fikirna waa usoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda hadda soomaaliya madaxda uu ku yahay madaxweyne xasan sheekh sida looga hortegi lahaa cudurkan ee preventive loogu sameyn lahaa waxyaabaha hadda muuqdo soomaaliya meesha keliya hadda uu kasoo geli karo waa un ciidamada shisheeya hadda jubbooyinka jooga ee sierra leone oo wadanka uu hadda sida xooga gacanta oo uu faraha ku hayo ee cudurkan ebola marka waxaan ku u sheegi lahaa aan kula talin lahaa dawladda iyo maamulka kismaayo ka jira in la karantiilo oo laga hortago diyaaradaha sida tooska uga imaanaya sierra leone wadanka imaanaya inkastoo hadda midooda africa uu tallaabo muhiima uu qaaday gu- group loo soo waday kismaayo oo laga helay la joojiyey Eh, laakiin waxaan oran lahaa in la karantiilo oo la joojiyo oo dawladda soomaaliya ay ka hortagto waayo cudurkani waa cudur halis ah ummadda soomaaliyeed cudur one week lagu daaweyn karay hadda u dhamaanayaan ebola hadduu hadda soo gaaran waxaan umalaynaya waa musiibo aada u weyn ilaahay ummadda ha ka qabto su-aal waa weydiin lahaa dhakhtarka cudurkan sidiisaba eh, hadduusan preventive lahayn ama si looga hortago hadduusan lahayn dadku waxay si- siyaabo kale ay cudurkani ku ogaan karaan ama looga hortegi karo haddi- haddaysan jirin oo oo looga hortegi karo haddaysan jirin sida ugu muhiimsan ee looga wacyigelin kara ummadda soomaaliyeed ee hadda eh, gudaha wadankii joog wadanka gudihiisa joogta waa sidee si lo- ama sida lagu diagnos A- calaamadaha cudurka lagu ogaan karo ha symptomiska symptomiska cudurka calaamadihiisii iyo hadiiba uu cudurkani jiro eh, uu qo- uu bulshada uu soo dhex galo eh, diagnosis marka la sameynayo ma wax qalab gaara lagu diagnosis gareynayo lagu baarayo waa waa gartay doctoorka en- en- en, qaybo badan oo su-aashaas ka mid a wuu ka jawaabay laakiin qeybtan qalabka la xiriirta iyo en, eh, haddii cudurka si loo ogaado meelaha garoomada iyo meelaha dadku ay kasoo galaan eh, wadanka en, haddii ay jiraan wax lagu ogaan karo oo eh, dadka ama qandhadooda ama en, caafimaadkooda lagu hubin karo
Eh, waxaa jira horta cudurkan wax qalab ah oo lagu ogaan karo oo soomaaliya iyo agagaarkeeda laga heli karo midna ma jiro waa virus virusna qalab aada u culus buu u baahan yahay iyo laboratoryaal maaragtay aada u culus marka soomaaliya horta wax qalab oo diagnost oo lagu soobin karaayo oo cudurkan lagu ogaan karo soomaaliya jira ma jiraan midda labaad waxa weeye cudurkan waxa keliya waxa looga hortagi karaa waxa waa feejignaan qofkii lagu arko oo loo maleeyo inaana loo dhawaanin oo maaragtay eh, eh, loo daayo dadka caafimaadka ku shaqale dadka caafimaadka ku shaqale laftigooda maanta uma diyaarsano cudurkan sida waxa uga qaban lahaayeen barke halis bay u gelayaan misaal hadda maraykanka waad aragta dadkii ninkii halkii ninoo yimid oo liberyaalka ah, cudurkan oo oo ku dhintay maraykanka laba qof oo daaweynaya labadiiba oo ku dhacay iyagoo wax walba xataa haystay oo maaragtay magaciisa ah. marka soomaaliya wax maanta qofka caafimaadka waa daaweynaya qofkan yaraa laftigiisa wax maanta ka celinaayo protection oo alaab ah ama qalab oo haysto midna ma jiraan marka waa halis ilaahay aan ka baryayno inuu soo gaarin laakiin waxa waaye qofkii loo maleeyo inaan soomaali way isjeceshahay way isu tagaane aan ururkii iska orodkii hore iyo magaciisii hayse ay jirin banaanka laga maraa qofka haddii lacala ay tiisa timaado oo cudurkaas waa ama wuxuu eg u dhinto inaan maaragtay tacsidii iyo soo magaciisigii iyo wixii aan la soobinin loo fajinaado waxaan xustaa cuduradii faraha badnaa koleera laago wadanka soo maray eh, dhibkii aan kala marnay soomaalida saan oga wacyigelin lahayn war cudurkan qofkan saasaa lagu kala qaadaayo tacsida iyo meelaha isu imaadka hala yareeyo dhib aada u fara badan baan waaga kasoo marnay maanta ay soomaaliya nidaam caafimaadba uusan ka jirin ilaahay cudurkan ma keeno laakiin meelaha sida hadda wiilka xagga china ka hadlay ka dhawaajiyey kismaayo waxaa la rabaa dadka inay ka joojiyaan dayuuradaha halkaas ka imaanaya qofkii imaanayaanna inay magaciisa intay qoraan la socdaan markuu aeroboort kasoo degana hadday haystaan ay ogaadaan bal markaan qandho ma haysaa mise ma hayso oo haddii qandho haysa si degdeg a loo karantiilo oo banaanka meel lagu lagu isolation a lagu suubiyo kabacdi meel lala socdo waan taa hadaayaan ka dhawaajiyey qofka xataa ka baskooda oo ragga ah shaawadiisa laba bilood iyo barbow viruska ku jiraa uu faafin karaa cudurka isagoo caafimaad qabo duurkaas maraayo ayuu cudurka faafin karaa khatarta aada u daran taas waaye marka fadlag soomaalida meel kastoo joogto waxaan ka codsanaynaa inay foogjanaadaan haddii qofka mat qandho aada ah matag fara badan shuban dhiig buu matagayo ama shubmayo xanuunka noocyadaasoo kale a markay ku arkaan inay maarata sunkito maskaxdooda geliyaan inuu halis noqon karo cudurkaas oo ay ka fogjanaadaan oose haddii xataa laga maarmaan noqotay dad gaara loo suubiyey inay qofkaas bal la tacaalaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay doctore waa kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mahadsantahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti ku ahaa doctor cusmaan maxamuud axmed oo loo yaqaan doctor xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa kuna sugan gobolka minnesota dalkan maraykanka inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgeliya